بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد رب لله العالمين, رب العالمين والصلاة والسلام والسلام على والسلام على على أشرف أشرف المرسلين نبينا محمد نبينا وعلى محمد آله وعلى وصحبه آله وصحبه وصحبه أجمعين, أجمعين أجمعين ومن تبعهم ومن بإحسان تبعهم إلى يوم بإحسان إلى إلى يوم يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيها والأخوات الإخوة والأخوات يسر إخوانكم يسر في إخوانكم منهج في منهج أونلاين أونلاين أن يقدموا أن لكم, يقدموا هذه هذه المحاضرة, المحاضرة المحاضرة والآن والآن نترككم, نترككم مع, مع المحاضرة
الحمد لله الذي فرض على المستطيعين من عباده حج بيت الله الحرام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من سعى ومن ضاف ودعا ولبى ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيها المسلمون عباد الله لقد أضل علينا في هذه الأيام موسم عظيم من مواسم العبادات ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام هذه النعمة العظيمة التي يسر الله لها لكثير من عباده المؤمنين أيها المسلمون عباد الله يجب على كل مسلم أن يعرف أن الله عز وجل فرض عليه الحج وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام قال الله تعالى في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع في العمر مرة كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال في كل عام يا رسول الله قال بل في العمر مرة وما زاد فهو تضوع أيها المسلمون وحولالay maalmahan la gudagelaya oo fooda inagu soo haya waktigii la gudan la gudan jiray rukniga waxa weeye arkaanta islaamka ka mid ah oo xajka ah ruknigaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku faral yeelay qof kasta oo muslim ah oo qaangaara oo maankiisa uu la joogo oo xur ah oo waxa weeye kari kara sida sida aabaha aanu tilmaamnay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay in qof kasta xajka inuu qastiyo baydka ilaahay iyo kacbada si uu soo guto xajka iyo cumrada waajib uu yahay waxaa la farar yeelay sanadkii sagaalaad culimada qaarkoodna sanadkii tobnaad ayaa yidhaaheen waxaana dib loogu dhigay faral yeelitaankiisa si rasuulku calayhi salaatu wasalaam acmaasha xajka iyo manaasigta ugu caddeeya saxaabada iyo ummadda oo waxa weeye markaasay uga qaataan sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu xajay ee waxa weeye saxaabadu madiine ay jihaad kala duduwan ka yimaadeen iyagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku deenaya uu ku lahaa khuduu canii manaasikakum manaasigtiina waxa weye markaas iga qaat walaalayaal fadliga xaj xaj- xajka fadligiisa iyo manaaficdiisa aad iyo aad bay u badan yihiin iyadoo marka ugu horeysaba qof kasta oo muslima loo baahanya inuu ogaado inuu yahay shay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku faral yeelay oo waajib ay ku tahay hadduu kari karaayo inuu u degdego oo waxa weeye markaasuu la yimaado inta markaas awoodda u leeyahay waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau yihi man araada an yaxuja falyatacajal qofkii doona inuu xajo huu degdego huu dheeray buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo waxaa laga yaabaa inuu markaas qofku xanuunsado waa waxaa laga yaabaa inuu waxyaabo mawaanico iska hortaagayo inuu xajka la yimaado ay kusoo dariyaan sidaa awgeed qowlka raajixa ee aimada muxaqiqiinta ay ku tegeen waxa uu yahay in marka ugu horeysa qofku xajka tegitaankiisa uu kari karo ee istidaacadii waxa weeye markaas uu helo inuu u degdego oo waxa weeye markaasuu tagaa waajib uu ku noqonaya ma aha walaaya sida caadada iyo waxa weeye dhaqankaynoo ah in xajka waxa weeye qofku dib uu dhigo oo iyadoo waktiyo badan ay soo marto marka uu kari karo inuu la sugo inta waxa weeye taagdar ay ku dhacayso qof gaboobay uu noqonayo odayaaba islaan uu ka noqonayo dabeeta isagoo markaas aan acmaashiida waxa weeye markaas kasoo wada bixi karin oo taagdar ha hayso u yidhaha waxa weeye haddaan xajaya waxaa loo baahan yahay markaas qofku mar hadduu kari karo in ilaahay subxaanahu watacaala maalka uu siiyey istidaacada uu ku shukri noqo oo waxa weeye markaas uu dheereeyo oo u degdego inta waxa weeye markaas awoodda uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkuu ku tilmaamay fadliga xajkuu leeyahay manaafic fara badan in laga helayo xajka ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay manaaficdaasoo waxa weeye adduunye iyo aakhiraba qofku uu ka helayo waxaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu tilmaamay ana alxaja almabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna xajka mabruurka ee qofku daacada waxa weeye uu kula imanayo xumaanta uu ka dheeraanayo ee axkaamta xajka uu ilaalinayo inuuna abaalmarin lahayn ilaa jannada waxa weeye inuu gala mooyaane waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay qofka waxa weeye xaja ee fisqiga iyo xumaanta iska ilaaliya inuu xajka ka soo noqonayo isagoo dembiga ka ah sidii waxa weeye maalintii hooyadii ay dhashay walaalayaal xajka fadligiisa aad iyo aad buu wen yahay khayraad fara badan baa laga helaya waxyaabo fara badan ayaa qofku uu ka kasbanaya ooy ka mid tahay in waxa weeye markaas dadka muslimiinta ee walaalihiisa uu waxa weeye markaas halkaa kula soo kulmo oo walaaltinimada waxa weye markaas islaamnimada siday u muuqatiyo dadka kala duwan ee midabadooda iyo waxa weye afafkay ku hadlayan ay kala duwan tahay ayaa waakaya waxa weye dadka muslimiinta ayuu halkaa kula soo kulmaya waa madhar min madaahir اlukhuwa muuqaal muuqaal walaaltinimada dadka muslimiinta ka dhaxaysa iyo midnimada waxa weeye dadka muslimiinta ka dhaxaysa ayaa waxa weeye markaasuu muujinaya qofku cibro iyo macaarif iyo aqoon ayaa waxa weeye markaasuu kasoo kasbanaya sidaas oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ayuu ku siinaya fi dunya wa fi laakhira waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi taabicuu bayna alxaji waalcumra فإنهma ynfiyani الdنوب والفqر kama ynfi اlkir khabث الxadيd israaciya buu rasuulku عalayhi الصalaaةu وasalaam iyo xaj iyo cumrada isagoo tilmaamaya inay qofkan u diidayaan ee ka tirtirayaan dembiga iyo waxa weeye faqriga iyo baahida qof kastaaba markaas waxa uu ka baqanaya dunuubta waxa weeye uu la imanayo in waxa weeye naarta uu ku galo faqri iyo waxa weye markaas ixtiyaaj iyo baahi buu ka baqanaya waxaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya in labadaba waxa weeye markaas lagu dhaafayo xajka iyo cumrada aanu ku dadaalno baaraka allahu fiikum oo qofkii waxa weeye hadda sanadkan kari kari waaya waa inuu sanadka soo socda waxa weeye markaas niyada uu ku qabto oo uu niyeysto inuu waxa weeye markaas tago waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yihi inama alacmaalu binniyaat alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama tasliima kasiira ilaa yawmi ddiin ayuha almuslimuun walaalayaal qofka xaajka ee waxa weeye doonaya inuu tago u xajo aadaab iyo waxa weeye markaas arrimo looga baahan yahay ayaa jira waxaa ugu horeeya aadaabta looga baahan yahay inuu ikhlaas ilaahay dartii subxaanahu watacaala xajiisaasuu noqdo oo uu iska ilaaliyo waxa waxa weeye uu xajaya inay dan kala tahay in markaas dadku waxa weeye yidhaaheen hebel waa uu soo xajay in waxa weeye markaas lagu ammaano waa inay tahay cibaadada wuxuu u gudanaya ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala waayo cibaado kasta hadday salaad tahay iyo hadday soom tahay waxaa loo shardiyaa waxa weeye ikhlaas inuu ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala qofku u qabanayo inama alacmaalu binniyaat ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa kaloo looga baahan yahay inuu taxqiijiyo tawxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya helitaankiisa waayo camal kastoo qofku uu la imanayo hadduuna ahayn qof muwaxido ilaahay subxaanahu wa tacaala u keli yeelaya hadduuna ahayn qof ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa garanaya acmaasha kale waxa weeye markaas uu la imanaya waxba u tari mayso waayo camal kasta aqbalitaankiisa waxaa asaas u ah oo uu ka dhalanaya sixatu lictiqaad in qofka waxa weeye caqiidadiisu ay saxsan tahay oo uu yahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas cibaadada u keli yeelaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxidaya waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay markaas xajaan haddana idinkoo xajkii ku dhex jira ayaad waxaad arkaysa iyakoo markaas shirki la imanaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kale la simaya oo odhanaya cabdilqaadirow ow hebelow haddana waxa weye markaas cibaado weyn ayaa uu ku guda jira haddii aayaadka xajka iyo axaadiista ka warramaya la fiiriyo waxay ku dul wareegaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya helitaankiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala in la waxido talbiyada oo qura nafyinta shirkiga waxa weeye markaas la reebaya laba jeer ayaa waxa weeye markaasuu ku soo arooray inuu waxa weeye markaas horanayo labayka laa shariika lak ayaa waxa weeye markaas ku jirta inuu qofku markaas talbiyadaa taxqiijiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxido si xajkiisu waxa weeye mid maqbuula u noqda ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo sidaas oo kale aadaabta looga baahan yahay qofka xaajka ka mid a inuu fahmo oo macrifiyo aqoon u yeesho axkaamta xajka si xajkiisu waxa weeye mid saxa uu noqdo waa inuu waafaqsanaado hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa uu baray inay u xajaan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu caddeeyey ee uu yidhi waxa weeye iga qaata oo igaga dayda inuu markaas sidaa u xajo ayaa loo baahan yahay inuu markaas axkaamta xajka fahmo oo aqoon iyo macrifo u yeesho ayaa loo baahan yahay hadduu yahay markaas qof akriyi kara isagu waa in kutubta xajka markaas ka warramayso uu gato markaas u akristo haddii kaloo markaas aqoon uuna ulahayna dadka markaas macrif culummada ah ee waxa weeye markaas waa inuu la rafiiqo oo waxa weeye markaas uu weydiisto uu weydiiyo su-aalaha oo meel kastoo markaas uu marayo waxa markaa la gudboon inuu sameeyo waa inuu weydiisto si waxa weye markaas ay uga caddeey uga caddeeyaan maaha markaas isaga sida maskaxdiisa un kusoo dhacday waxa weeye u xajo haddii macrifiyo aqoon uuna ulahayn waxaa looga baahan yahay qofka xaajka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobad keeno dembiyada oo dhan si waxa weeye dembigu uga soo maydhmo waa in dunuubtii waxa weeye hore uu sii galay uu ka toobad keeno toobadaba iyadoo mar kasta qofka muslimkaa waajib toobadda ay ku tahay haddana si xajkiisu waxa weeye markaas uu noqdo mid mutaqabala oo dunuubta waxa weeye lagaga tirtirayo lagaga maydhayo waa inuu toobad keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqdo oo waxa weeye rujuucuu sameeyo haddii cid markaas uu dulmiye amba xaqu qofkuu ka gelay uu jiro amba maal uu ka qaatay inuu waxa weeye markaas u celiyo oo uu ka dambay waxa weeye markaas cirdigiisii waxyaabuu kaga dhacay loo xalaaleeyo taa ayaa walaalayaal waxa weeye markaas looga baahan yahay waxaa sidaas oo adaabta qofka xaajka looga baahan yahay ka mid a in waxa weeye markaas sahaydiisa ay noqoto mid xalaala waxa waxa weeye markaas inuu sahay qaato sa ilaahay subxaanahu watacaala leey watazawadu faina khayra zaadi taqwa laakiin sahidaasi markaas mid xalaala waa inay noqoto oo waxyaabaha shubhada iyo xaaraanta marka waa inuu iska ilaaliyo si waxa weeye markaas xajkiisu u ansaxo oo markaas sidaasoo kale ducadiisuna mid la aqbalay ay u noqoto waa inuu maal xalaala waxa weeye markaas uu sii sahay qaato waxaa looga baahan yahay waxaa ka mid a inuu markaas ku dadaalo akhlaaqda wanaagsan oo uu ku sifaysnaado dulqaadka iyo sabirka iyo adkaysiga waayo qofku marka halkan uu ka tago dad kala duduwan ayaa waxa weeye markaas uu dhex gelaya oo uu la kulmaya waxaa laga yaabaa hadallo inuu markaas maqlo uu waxa weeye markaas meel ka dhaca ambaba sidaas oo kaleyn waxyaabaha qaarkood oo waxa weeye dhib ay soo gaadho markaas waxaa loo baahan yahay inuu la yimaado akhlaaq wanaagsan inuu waxa weeye markaas dulqaad yeesho oo waxa weeye dhibta soo gaadhaysa uu dulqaato inuu waxa weeye markaas waxyaabaha tacadiga ee dadka qaarkood ka soo gaadhi kara inuu waxa weeye mu dulqaad yeesho oo uu sabr u adkaysto inuu markaas noqdo ma aha qof waxa weeye cid kastoo markaa meel kaga dhacaysa amba hadduu qof jiiro ee waxa weeye markaas doonaya inuu hadlo amba uu ka argoosto bal waxaa loo baahanya inuu cibaadadiisa ilaashado oo uu xasuusnaado waxa weye markaasi xaaladiisa oo dhan xajuu ku jiro oo una la mid ahayn markii waxa weeye xaal xilliga uu joogay xajkii waxa weeye markaas una xidhnay waxaa adaabta sidaas oo kale looga baahan yahay kamid a in dad wanaagsan waxa weeye uu la rafiiqo dad wanaagsan gaar ahaana dadka waxa weye markaas culimada ah ee wax u sheegaya inuu la rafiiqo ayaa loo baahan yahay waxaa sidaas oo kale markaas loo baahan yahay in waxa weeye uu iska ilaaliyo hadallada kiisa xun in inuu dadka waxa weye markaas xanto inuu dadka waxa weye markaas isku diro aslagaadada qabyaalada iyo waxyaabahaas inuu meelaha kaga sheekeeyo oo inuu iska ilaaliyo dadka qaarkood baa markaas sidee halkan la joogeen xaggaa la tegaya markaasa waxaa laga yaabaa xaramkii isagoo joogay in qabyaalad iyo waxyaabo kale uu ka sheekeeyo oo sidaa waxa weye markaas dembi uu ku galo oo ajarkii waxa weye xajkiisa amba uu amba waxa weye markaas uu nuqsaamaba dembiga waxa weye xaramka lagu gelayana ilaahay subxaanahu watacaala waa uu labalaabaya oo dembiyada meelo kale lagu gelaya laba mid ah inuu markaas isilaaliyo ayaa loo baahan yahay waxaa sidaas oo kale adaabta looga baahan yahay kamid a inuu waxa weye markaas sii dardaarmo oo ehelkiisa waxa weye markaas uu sii dardaarmo allahu aclam waxa weye inuu soo noqon doono sidaas oo kale wax xuquuqa oo markaas looga baahanya inuu sii joogo hadday jirto inuu markaas baro oo uu sii dardaarmo ayaa waxa weye markaas loo baahan yahay axkaamta xajka halkan laguma soo koobi karo waxaana markaas qofka xaajka looga baahan yahay inuu si gaara udhigto oo si gaara waxa weye markaas ugu diraaseeyo intaasaan kusoo koobayna asal allaha caza wajal an yaxfada calayna diinana aladi huwa raasu amrina wsala allahuma cala sayidina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira ila yowm iddiin